bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida qodobada barnaamijka saaka iyo dunida subaxnimadan saaka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a saraakiisha puntland oo ka hadlay dhaawac shalay loo geystay taliya ku-xigeenka saddexaad ee ciidanka biliiska puntland sheegayna in amniga puntland aysan waxba u dhimi karin weerar noocaasa guddiga gurmadka abaaraha puntland oo faahfaahin ka bixiyey deegaanada biyodhaaminta ay ka wadaan guddiga doorashooyinka dadbane heer puntland ayaa qaadacay war ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka dowladda federaalk ah ee soomaaliya qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad maqli doontaan aan ku bilaabay sidii qodobada aad ku maqlayseen taliyaha ciidanka bilayska ee puntland genaraal cabdulqaadir shiraf faarax ereg oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhaawacii shalay loo geystay taliya ku-xigeenka saddexaad ee ciidanka bilayska puntland uusan waxba u dhimi karin amniga puntland laguna raad joogo dadkii falkaasi geystay oo la aqoonsaday bismillahi raxmaan raxiim ugu horreyn waxaan rabaa inaan salaamo shacabka puntland guud ahaan gaar ahaan bahda saxaafadda saaka aroortii subaxnimo xilligii shaqada la aadayey ayaa gaashaanlo sare jaamac saxardiid oo ah taliya xigeenka saddexaad ee ciidanka booliiska waxaa gaaray dhaawac dhaawacaas oo ay geysteen koox dabley ah isaga oo hoteel ka soo degay oo meesha kafee ka gadanaya ayay xabada ku dhufteen falilahi alxamdi waa fiican yahay istarkaa la geeyey waa la qalay way ku guulaysteen dhakaatiirtu arrinaaskasuna aad buu u fiican yahay dadka khalkhalka ka wada meesha dadkii dhaawacaas geystay waan aqoonsannahay waana daba joognaa sida ugu dhaqso badanna waa soo bandhigaynaa haddii ilaahay yidhaahdo markaan gacanta ku dhigno mana aha wiil yar oo ama xabad meel ka soo riday ama muxuu ahaa carruurta yaryaro lagu shaqaysanayo oo da-daya oo lagu shaqaysanayo waan fahmaynaa cidda ka dambaysa iyo meelaha mataqaanaa ay kasoo sunta kasoo qaadanayaan waxaan leenahay markaa qaraar laguma dhubtinayo falalka yaryar oo raqiiskaa oo meelaha lala taagan yahay qasax dabadiis wax macnaha samayn mayaan waxaanu leenaha waan idinla xisaabtamaynaa annagu aan doonayn cid inaan si gaara ugu xadgudubno haddana dadka caadaystay inay shacabka argagax geliyaan khalkhal geliyaan mas-uuliyiinta ay taargadgareeyaan waxaan leenahay waa wa wa waa xisaabtamayna anaga idinku waa xisaabtamaynaa sooner or later ama had hadda hoos dib u dhacdo ama ha soo horumartee tilaabo adag baanu idinka qaadayna haddii ilahay qadaro casharada muxuu ahaa qoraalka aad samayseenna casharo inaan kasoo waafsan baad ka heli doontaan in waxaan si leenahay inta ka horeysa ka waantooba ee dhibaatada iyo iyo iyo cabsigelinta shacbiga aad ku haysaan ka waantooba cid kasto marka asaa leeyahay waxaan ujeedaa qof kasta oo khalkhal gelin kara dadka shacbiga ah ee puntland idin kama yeelayno idinkamana aanaan yeeli jirin waanana is ognahay markaanu isku nimaadno sida xaaladu noqoto marka waxaan leenahay ka waantooba waxaas faralkaas iyo ilmaha yaryar aad adeegsanaysaan wabillahi towfiiq taliyaha ciidanka bilayska ee puntland genaraal ereg ayuu kaasi ahaa guddiga xalinta khilaafaadka dowladda federaalk ah ee soomaaliya oo dhowaan warmurtiyeed soo saaray ayaa laalay koob iyo toban kursi oo ah xubnaha baarlamaan ee lagu doortay gobollada dalka soomaaliya kuwaasoo laba ka mid a laga soo doortay puntland haddaba guddiga doorashooyinka heer puntland ee dadban ayaa sheegay in aysan waxba ka jirin warka guddiga xalinta khilaafaadka nabadoon khaliif oo cali oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer puntland ayaa arrintaa daljir uga warramay aader saad iyo daljir iyo dhammaantiin wayna salaamayaa iyo inta kaleo dhegeysanaysa intaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaamka bacdi arrintaas haddana waa cadaynaynaa horeyna waa u cadaynay inagu soddon iyo toddoba kursi baanu qabanay wax madmadowey kuma jirin iyo wax lagu soo celin karo markaan si gaar ah kaaga waramo kuraasatan hadda lasoo celiyey labadaa kursi doorashadoodu waxay u dhacday si xalaala qaabka ay u cuskadeen iyo meesha ay ka keeneen soo celinteeda waxay la tahay qofku inuusan intuu wax iskaga riyooba iska soo soo celin karin nidaam iyo tixraac bay yeelanaysaa annagana lama ayan soo wadaagin oo qaabka ay ku soo celiyeen iyo wax maaragtay caddayna nooma ayan soo dirin waxnagama ayan weydiin mar bay habeen hore ayla soo hadleen kuraasta kursi kamid ah waan uga warramay sidii wax ahaayeen kursigaasi wuxuu ahaa kursiga uga saleedaan oo boqor burhaan saxiixa laba kun iyo iyo tobankii laba kun labiyo tobankii haatanna wakiil baa u saxiixay waraaq wakaaladeed haysta xurgadiisana cidina iskuma haysan takumiintiskeediina waanu haynaa doorashaduna markay dhacaysay waxaan maqlay nin murashaxabaa qaylqayliyey oo oo horey u ahaan jiray xildhibaan oo yiri waa lay toorjargareeyo meeshii waa doorashadii waa layga reebay oo xalaal kuma ayan dhicin marka taasi waa wax ma og tahay maqal iyo muuqaalka loo helayo waa wax aan qarsoonayn soomaalidu waxay tidhaahdaa fagaaraa lagu dhagasirtaa ana wayagu wax mugdi ku jira ma ahayn wax lala dhuumanayo ma ahayn wax qofka la toorjargaraynayo ma ahayn dabcan wuxuu arkay inaan in laga raynayo oo meeshii uu ka qaylqaylinayo laakiin anagu waxaana niri cidina lama hadli karto xor weeye wuxuu doona ha ku hadlo wuxuu doona ha yiraahdo meeshii buu fadhiyey tartankii buu galay codkii baa laga helay dadkan annaga nama ayan khuseyn beesho iyo cidda ay dooranayso iyo erdada cidda ay dooranayso iyadaa u madax banaan qofkii ay haatan dooran weydo si kastoo xataa ana u jecel lahay ma oran karo war cod iyo bal waxa loogu daro ama haatan qofkaas waa qaylqaylinaya hala qanciyo anagu ma oran karo qofku erdadiisa iyo qabiilkiisa buu codka ka raadsanayay kursiga kalena sidoo kale kursigaasi saxiixihii xaqa ulahayn saxiixadaa saxiixay oo kuraasta qaab baa loo qaybsadaayo bahamigaaleed saxiixay lahayd saxiixihii bahamigaaleed baa saxiixay kursigaas yaxyana sidaasuu ahaa ergadiisana wax khilaafaadiisa ma jirin marka hadde waxaanu jeclaan lahayn inay guddiga xalinta khilaafaadku waxyaalihii ay cuskadeen ay nala soo sheergareeyaan si aan uga qancino annagu habraac iyo nidaam lagu soo heshiiyo madashu kusoo heshiisay soomaaliya baanu wax ku dooranaynay hadday heleen habraac ka dameeya ama nidaam ka dameeya oo laysku raacay oo ay iyagu khilaafka ku xalinayeenna laftigooda inayna soo siiyaan koobibay ku fiicnaan lahayd annagu inta aanu ka warqabano nidaamka iyo qaababkii iyo dokumiitisyadii iyo habraacyadii aanu wax ku dooranaynay labadaa kursi waxay ku baxeen si xalaal oo nidaamsan intaasaan ka ogahay kuraasta ah waaya guddoomiye maadaama sidaa aada sheegtay xalaasha ah kuraastaasi ay ku baxeen muranna aysan ka jirin maxay tahay sababta ay u cuskadeen oo labada xubnood ay puntland ugu soo direen maadaama xilligan ay ku aadaneed xilligii xildhibaanada la wareejiyey oo shahaadooyinkii la siiyey hawshina idinka idinka dhamaatay waxyaalaha aada iyo aada u adag oo aanu aanu rabnay in aan magaranaysaa xog ka helo ay kamid tahay annaga kuraasta annagaa gacanta ku haynay hadday ka shakiyeen oo is yidhaahdeen waxbaa ka khaldan xaq baan ulahay inay nala soo wadaagaan nidaamka inay nala soo wadaagaan xaq baan ulahayn mana ayan dhicin oo documents ahaana noolama soo wadaagin xog ahaana noolama soo wadaagin marka laga reebo intaa aan kuu sheegay oo hal xildhibaan ay naga weydiiyeen saxiixihiisana waa u cadaynay marka qofku hadii uu yahay maogtahay garsoore camal weeye guddiga khilaafaadku marka garsooruhu hadduu daraf waraysto oo dacwadda ka qaado waxaa waajib ku ah darafkii kale inuu ogeysiiyo in lasoo fariisiiyo dacwaddu ay u dhacdo bayna darafayn inay ka dhacdo mudda iyo muddacaalehi inay u dhacdo ugu dambayntana waagaa ka bacdi xakunku soo baxo laakiin haddaan anigu intaan u tago ano hal darafa oo wax ku akriyo wixii intaan iska rumaystaan ay soo saareen saa kusoo saareen oo daraf intuu u tegay oo ay waraysteen ay intaa keliya aqbaleen aniga waxay la tahay in arrintaa shaqadooda ay madmadow gelayso ayna ku ceeboobayaan saasaan anigu qabaa waayahay maadaama guddigii doorashooyinka heer maamul goboleed ee puntland aad aheedeen guddiga doorashooyinka heer federaal arrintaa ma la wadaagteen guddiga heer federaal way og yihiin wayna nala joogeen annaga warkuna war qarsoon ma ahayn natiijooyinka kuraastaas guddiga heer federaal baa ku dhawaaqay iyagaa ansixintooda ogaa markii aanu anagu doorashadu ay dhacdana natiijada waanu dirayna natiijadii way haystaan guddiga heer federaal ma qabi karo wax madmadow oo kuraastaas ku jira inay jirto laakiin hadde way iska dhici kartaa in ma garanaysaa qofku si kale wuxu wax u fahmo ama uusan nidaamyada iyo habraacyada akrinin waa suurtagal marka intaasaan kugu xaqiijinaya waaya ugu dambeyntii marka maadaama labada xubnood ee la reebay tallaabada xigta maxay tahay maxaa idinla gudboon annagu hadde haddii kiis lagu qabsado waa inaad ka dacwootid waa inaad ma garanaysaa ka doodid ugu dambeyntana ama waxaagu khalad bay noqonayaan ama ama ciddii waxa soo saa saardhay baa waxeedu khalad noqonayaan waxaanu annagu ka damacsannahay arrintaa waa dabagelaynaa waana ka dacwoonaynaa ilaa maxkamad hadday tegayso iyo hadday qaab kale lagu xalinayo iyo hadday madal tegaysaba dacwaanu ka samaynaynaa waxaanu caddaynaynaa oo ku adagnahay annaga kuraasta iyadaasi wax madmadow inay ku jirin ugu dambeyntana meesha xaq u yeelata in laysla tago baan isla tegaynaa waxaana ku rajaweynahay boqol kiiba boqol inaan kaga garhelayno cidii kuraastaa qabsato aad baa umahadsantaa guddoomiye waktigaaga qaaliga sidoo kale adaa mudan nabadoon khaliifa oo cali guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee heer puntland ayuu kaasi ahaa guddiga gurmadka abaaraha culimada sooma guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa shalay toboodso ku soo bandhigay waxyaabaha ay qabteen muddada ay jireen iyo deegaanada ay wax u qorsheeyeen xasaney kale ayaa warkan soo jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ayaa xalay magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku soo bandhigeen waxyaabihii u qabsoomay tan iyo markii ay bilaabeen gurmadkoodii ku aadanaa dadka ku tabaaloobay abaarta ka jirta deegaanada puntland guddiga ayaa sidoo kale waxay soo bandhigeen tirada gobollada iyo deegaanada ay biyodhaaminta ka sameeyeen iyo lacagihii soo kala gaaray haddaba guddoomiyaha guddiga gurmadka abaaraha ee puntland sheekh fu-aad xaaji maxamuud ayaa ka warbixiyey waxaana uu ku bilaabayaa goobihii ay biyodhaaminta ay ka sameeyeen
biyahaas aan qaybinay ilaa iyo haddeer kun iyo lix boqol iyo afartan iyo sagaal booyadood wey waxaa jira kuwo weli gacanta lagu hayo oo socda oo la qaybinayo laakiin kun iyo lix boqol iyo afartan iyo sagaal booyadood hadda gacanteennay ka baxday dhulka intaa la eg ayaa la gaarsiiyey waxaa jira qorshayaal cusub dhul aan weli la tegin baa jira weli gobolladu waa kala fiican yihin dhul aan weli la tegin baa jira dhulka aan weli la tegin iyo dhulka lagu soo ururay masalan meelaha xeebaha ka mid oo roobabku ka da-een oo dadku ku urureen aagaa uskure oo dadku ku urureen b b c dana waa ka sheegay meelaha waddanka u liitay noqon doonaan xaaladooduna hadda waa adag tahay xooluhuna inay baktiyaan bay bilaabeen dadkuna ma xoolo aroori karaa ma jiraan laakiin waxaa jira dhul weli abaari ka jirto aan la tegin masalan dhulkaas hadda la yidhahdo noobirka ilaa korkaa loo aado ilaa xaggaas iyo xaafuun la gaaro weli lama tegin gobolkaas gardafuun la yidhaahdo weli lama tegin qaybihiis waa roon tahay oo biyay leedahay laakiin qaybo waxaa jira dhibaataysan oo qorshaysan in la tago gobolka sool waa la isweydiin karaa laba meel un baan annaga ka tagnay marka laga reebo sanaa qaybaha ka mid a laakiin laba meel un baan ka tagnay gobolka sool guddi kalaa ka jira oo culimo ah oo ka shaqeeya oo gudaha wax ka ururiya oo dibadda wax ka ururiya waa isla soconnaa sheekh axmed maxamed saleebaan iyo guddiga ay ka mid yihiin iyadana laakiin degaanka buuhoodle iyo hawdka oo dhib fara badan laga soo sheegayo iyagana hadda waxbaan u qorshayna waxaan rabnaa in laga hawlgalo haddii ilaahi subxana wa tacaala uu ka raali noqdo meeshan la yidhaahdo reserveka dhulkaas hawdka ah ama reer mudug mudug sare u yaqaanaan iyadana waxaan rabnaa aad iyo aad ba abaar xoogli uga jirtaa dadku waa isla dadkii waa lasoo qaylinayaa iyadana in laga hawlgalo runtii abaartu wax la dabooli kara maaha waxaan aad u jeclaysta xumbays markaan tegey oday odayaasha xumbays ka mida wuxuu yidhi abaartan magaceeda waxaa la yidhahdaa laygama liito laygama liitaa la yidhahdaa yani ninkaa u tagtay haddaad tirahdo adigaa roon wuxuu ku may aniga laygama liito marka laakiin xaqiiqatan abaartu iyadoo dadka wada haysa waa la kala liitaa gobollada puntland waa idiin sheegay sanaag baa u liidataa sanaag haddii haylaan iyo sanaag loo qaybshay haylaan baa u liidataa sawiradii waa haynaa waaqic ahaan baan u tagnay waa wax xaqiiqo ah gobolka bari laysku ohan jiray baa ku xiga gobolka bari laysku ohan jiray degaankaa qandala oo hadda biyaha laga soo sheegaya qaaliga ah yani hay-adda hadmana waa noo sheegta annaguna waa ognahay aad iyo aad baa runtii dhulkaasu degaan ahaan u liitaa degaankan degmada rako ay xukunto oo masalan ama aan dhaho degaanka saa uga rogan maxaa la leeyahay meeshan la yidhaahdo maxaan ku leeyahay meeshan la yidhaahdo rako saa uga rogan ilaa xeeb laga gaaro yani dhulkaas xoolaha waxaa la dhihi karaa boqol kiiba soddon iyo shan ayaa hartay laakiin abaarta dhibaatada jirta waxa weeye xoolaha harsanna haddaan laba wiig ama labaatan beri gudahood ilaahay roob siin xoolaha waxaa laisku waraysan doonaa xoolaa jiri dhanka kale sheekh daahire oo cabdi oo ka mid ah culimaa udiinka puntland ayaa madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku mashquulsan doorashooyinka soomaaliya waxa uu ku eedeeyey inaysan mas-uuliyad ay ka saarin dadka ay madaxda u yihiin ee abaarta ku tabaaloobay waxaana uu dhanka kale sheekh daahir oo cabdi dowladda sacuudiga oo dhowaan joojisay dhoofkii xoolaha soomaaliyeed ugu baaqay in ay fasaxdo una danqato ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah
doorashaa socota dowlad goboleedada waxaa la dooranayaa waxa la yidhaha aqalka sare iyo aqalka hoose oan u malaynayo in ay kaga dayanayaan america mise meel ay ka keeneen ma aqaan ma maqli jirin waagii hore soomaali dadkaas la dooranayo iyo kuwa raadinaya inay madax noqdaan weliba oo isa soo sharaxay kuwa ugu caansan weliba federaalka oo magacii soomaalida haysta qof ka hadashay ka hadlay dadka saa u baaba'aya iyo xoolaha saa u baaba'aya iyo dadka saa u tirtirmayay ma jiro nin kasta dantiisuu utafaxiday guddiga dhishis kaga dhigay markaas waxay raadinayaan xoolaha baaba'aya iyo dad kale iyo waddan ka yihiin inay madaxweyne u noqdaan arrintaasi ma qabataan umalaynaya ilaa hadda shir jaraa-id oo qiimo leh oo qaylo dhaan ah bacd allah subxaanahu wa tacaala xataa walaalaheen caraba caraba oo calaf noo keeni lahaa wax kale haddii la waayo xoolaha calaf u keeni lahaa ilaa xoolahoogu afar sano shan sano waxa suro roob inuu ku dayin calaf bay cunaan oo dhowr maaragtay markabi noo keeni lahaa oo calafah oo marka gacanta laga geliyo culummadan iyo kawaadirtan umanada ah oon iibsanayn ama aan boobaynin waa la awoodi karay waa la samayn karay xoolaha waa la badbaadin karaa bacd allah intuu roob ku da-ayo imtixaan baa socda waxa yani waxyaalaha dhacaya magaalooyinka waxaa soo kordhay zinadii waxaa soo kordhay qaabcunkii waxaa soo kordhay laaluushkii waxaa aada u soo kordhay qabyaaladii reer kasta hoos bay isu laayeen hadda dowlad goboleedadaa la isku laayey ilaa ay gaadho dadka qaarki inay xabad isku dhufteen oo mid la dilay qof intii tagtay meelaha dowlad goboleedadoo dhan nin aan jeebka ku soo qaadan laaluush iyo gunne xaaraan ah ma jiro walaalaha sacuudiga oo dawladdana waxaan ka dalbanaynaa inay naga daayaan waktiga maanta aan marayno duruufta sidaa u adag oo imaaraadkiina naga joojiyeen xoolihii inay iyaguna noogu daraan dhow ma aha dawladda sacuudiga halkii maanta inoo soo gurman lahayd oo waxna siin lahaayeen oo maaragtay maxaa ummaddaa u waxin lahaayeen in maaragtay xoolo yaroo la qaado oo wax lagu arkay lanagu soo rogo maxaan ku dhaha bando waa dhimasho soomaali loo ra maaragtay loo dhamaynayo wey dawladdaa turkiga ah wax dhaamana ma hayno waa dawladda keliya ha isqarise oo dadkaa iyaduna maaragtay dhinac uga naxaysa inta kale soo hadhay lafahooga iyaguna u baqayaan dhanka kale madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada garowe caasimadda puntland ayaa ka hadlay xaaladda abaarada ee ka jirta gobolada puntland madaxweynaha dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa mar kale wuxuu ku dhawaaqay in xaalad khatar ah oo dhanka abaarta ay ka jirto puntland waxaana uu ku baaqay in la isku tashado oo dadkaasi loo gurmado madaxweynaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadaladiisii ka mid ahaa runtii dalkan waxaa ka jira dhibaato aada iyo aada u weyn oo haddii ilaahay raxmadiisu aysan soo degdegin oo labadan usbuuc ee soo socota aan roob iyo madal kheyr qaleena uusan keenin ay u ekaan u eg tahay in dad iyo dunyaba runtii ay aada u saameyneyso xoolihii hadda waaba dhammaadeen kheyr baa ka haray dadkeena in badan oo kamid a way soo xarootay iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ayay yimaadeen intii kalena runtii xaalad aada khatar oo habeer criticalah haddaad aragtaan saadaasha ee roobabka iyo ee macluumaadka hay-adaha kala duwan ay nasiiyaan sida swaalim oo kale oo ah saadaasha roobka iyo dhulku suu kala yahay haddaa rateen puntland oo dhan waxaa weya very critical waa danger weeye sanad saxaad baa saaran taa micnaheedu waxaa weeye dee meelaha ugu daran dalka ayay kamid tahay dabcan waan rajeynaya waan ogahay inay meelo kale oo dalka dhibaato kasta ay jiraan laakiin runtii khatarta puntland haysataa mid gaara wey maxamed faarax maxamuud oo ah guddoomiyaha maxjarka xoolaha ee puntland ayaa ka warbixiyey xoolo kaga soo noqday dalka sacuudiga ah kadib markii dowladdaasi ay qaadatay siyaasad ah inaysan iibsan xoolaha soomaalida xuseen cabdijimcaale madar ayaa wareystay guddoomiyaha maxjarka puntland maxamed faarax maxamuud ayuu kasiihaa
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rab alcaalamiin wasala allahu calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbi ajmaciin horta madar waa mahadsan tahay adiga iyo runtii bahda diljir ee radio fursadan maanta aada na siiseen iyo runtii sida aada u danayneysaan xoolaha guud ahaan soomaaliya sidaad maqasheenba sacuudigu wuxuu joojiyey gebi ahaan xoolihii soomaaliya ka imaan jiray dekedaha berbera boosaaso muqdisho kismaayo xoolihii ka tegi jiray dhammaana sacuudigu waa joojiyey isaga oo u sababeeyey in lo laga helay xanuun xanuunkan oo rift valley la yiraahdo marka runtii sababtaasaana u joojinay ayuu yidhi markab lo-a oo lasoo ceshay dhawaan baa jiray marka runtii hadde arrintaas xanuunkaas uu yidhi waan ka helay waa arrin doob dheer u baahan iyo sharax dheer iyo in runtii si fiican loo baaro laakiin dhanka saameynta soomaaliya guud ahaan waad og tahay boqolkiiba toddobaatan in ka badan baa xoolaha ku nool marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa runtii dadka iyo dalka soomaalida intada marka laga hadlayo dhoofka xoolaha ama lo ha ahaato ama geel ha ahaato ama ari ha ahaatee inta aan la dhoofin soo maxjar ma maraan lagu baaro caafimaadka iyo tayada xoolahaasi
walaal madar waa sax weeye waddanka soomaaliya dhowr maxjar baa ku yaala xoolo intiisa dhoofinna runtii caafimaadkooda si fiican baa loo hubiyaa waa la baaraa shuruudaha caafimaadka oo dawladaha sida sacuudiga oo kale yidhaahdaan hanala kasoo baarana waa laga baaraa marka anagu waxaanu aaminsannahay xanuunkan hadda sacuudiga uu sheegayo inuusan ahayn xanuun jira sababta waxay tahay xanuunka riftvaley sidiisa annaga horta abaar xun baa nahay soomaalikayso dhulka soomaalida badankiisa biyo la-aan baa jirta xoolihii hadda waxay u dhimanayaan waa biyo la-aan xanuunkan riftvalley virus oo viruskan riftvalleyga la yidhaahdaana wuxuuba ka dhashaa dee waa marka roobab badan da-aan webiyaashu fatahaan dhulku ay fariistaan biyo ka sarreeya marka anagii hadda madalihinba scientifically hadii loo socdo waxa waaye anagii malihin biyo tira badan roobab tira badan oo da-aya malaha kanaaco weyn oo de xanuunkan kanaacada qaado oo maaragtay laga helo wadankeena oo kanaacooyinkan waaweyna malaha waa xanuun runtii aan isdhihi karno dhulkeena lagama helo hay-adda adduunka uqaabilsan caafimaadka xoolaha oo o i e la yiraahdo ayaan dowlada soomaaliya shahaaday siisay shahaadadaasna waxay tiri xanuunka rifty valley soomaaliya kama jiro marka taasna waxay ahayd wax weyn oo anagu runtii aanu kuudi karnay scientifically markii la analyse gareeyana xanuunka kan dhulka uu ku noqon karo dhulkan kulul oo qallalan oo aan biyaha lahayn oo de xanuunkan si ugu noolaa viruska noocaas oo kale ah runtii way adag tahay marka arrintaas runtii waa arrin guud ahaan aanu dood ka qabno laakiin waxaa jira xoolaha markii la dhoofinaayo waxay yidhaahdaan xanuunka riftvalley gaar ahaan sacuudiga waxana lakasoo tallaalo markii la tallaalo xoolaha hadii la baara hadhow positive bu sheegaya waa laga helayaa xanuunkii laakiin waxaa la rabaa in lasii baaro positivekani ma xanuun neefku qababaa base waa tallaalka ay codsadeen oo lagu soo martay marka runtii annagu waxaanu aaminsannahay positiveka iyagu ay heleen inuu yahay de tallaalka sababtoo ah tallaal macnihiisu waxa weeye viruska laftigiisii baa neefka lagu duraya adiga marka hadda malaa boolia lagaa duraayo oo lagu tallaalayo ilmeheeni waxaa lagu durayaa waa xanuunka laftigiisii oo booliyaha ahaa wey marka haddii adiga cunugaas hadda dhiig laga qaado waxaa laga helayaa positive inaya laakin waa in la ogaadaa kana ma tallaalkiiba mase waa xanuunkiiba hayowa marka annaga waxaanu ku doodeyno oo aanu leenahay waxa weeye arrintaasi ma jirto in ay tallaalkii tahay loodan ugu dambeysay iyagu warqada ay kusoo qoreen xamar bay ka baxday xamar markii ka baxday waxay aaday meesha la yihahda sacuudiga waa la tallaalay lo-dii marka lo-dii markii la tallaalay de waxaanu aaminsannahay waxyaabaha iyaga sacuudiga ay ka heleen inuu yahay tallaalkii uusan ahayn cudurkii runtiina aada iyo aada baanu uga xunnahay dawladda sacuudiga ah oo xiriir dheer oo ganacsi aanu leenahay inay xoolihii soomaaliya maanta joojiso
waa hagaag marka haddii aad sheegtay in ay tallaalkii baaritaanka ka heleen oo sida aawadeeda xoolaha usoo celiyeen soo lama oran karo marka tallaalkaasi waa midkii hore ay u codsadeen arrintaa guddi mau dirteen sacuudi arabiya kala hadla wallahi arrintu way cusub tahay laakiin de kulley guddi baa loo saaray oo nationali ah iyaguna reference waxay runtii ka dhigteen in warqadan loo gudbiyo hay-adda caafimaadka adduunka u qaabilsan xoolaha hay-addii waa lala xiriiray hay-addiina waxay yidhaahdeen warqad baanu soo qoraynaa iyaguna ma aaminsana xanuunkaasi in xoolaha soomaalida ay qabaan hagaag marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyey waxaa jira abaaro aada u ba-an oo xoolihii aafeeyey waa sidee hadda dhoofka xoolaha marka loo fiiriyo wadamada qaliijka in ay qaato xoolaha wallahi madarow su-aashaas waa su-aal aada iyo aada u fiican runtii dareenkaagana waa kaaga mahad celinayaa waxa weeye horta de wadanka soomaaliya siduu u badan yahay walaal abaar xun baa jirta roobkii ilaahay raxmaanka ahaa uu siin jiray soomaaliya aada iyo aada sanadkan u yaraaday xoolihii walaale way baaba-ayaan oo way dhimanayaan maalin walba biyo la-aan baad la-aan marka runtii dhoofka xoolaha saameyn weyn ayuu ku sameeyey dhoofka xooluhu ku sameeyey dharashadiibu ku sameeyey dadki reemihiga ahaa oo xoolaha ku noolaa baa maantay runtii noloshoodii abaarta aada iyo aada taabatay marka runtii anoo fursadaan raba inaan ka faa'iidaysto su-aashaad haddaad i weydiisay aada iyo aad ba abaarta kurushahay xoolihii maalin walba walaalle waa baaba-ahayaan tabarkii xooluhu wuu yaraaday dhoofka xooluhu waxa dareemi kartaayo xoo neef haduu caatoogo oo tacbaan noqdo dhoofkiisa wuu yaraanayaa marka runtii waxaan rabay fursaddan inaan uga faa'iidaysto dadka soomaaliyeed oo hadda ay dhegeysanaya in loo istaago loona gurmado dadka walaalaheena oo dhibaatada hayso oo abaartu ay ku jirto meel walba abaarta way haysaa koonfurta puntland waqooyiga meel walba marka runtii waxaan dhihi lahaa dadka dhegeysanaya dadka inay u gurmadaan dadka walaalahooda oo abaaruhu ay haystaan gaar ahaan dadka reer magaalka waxaan aada iyo aada ugula talin lahaa wixii ay diilan jireen in ay yareeyaan runtii oo ninkii reerkiisa iyo mihiisa wuxuu siin jiray inuu aada iyo aada waxuga yareeyo si uu uga qeyb qaatay gurmadkaas tan labaad waxaan aada iyo aada u dhihi lahaa dad badan oo walaalaheena waxaa jira maantay dhaqaalahoodii ku qarash garaynaya waxyaaba aan runtii fiinayn maantay sida jaadka oo kale sigaarka oo kale marka waxaa la rabaa dadkaasi inay maanta jaadkiina joojiyaan sigaarkiina joojiyaan lacagtaas ay u isticmaali jireen jaadkii sigaarkana in waxaa la rabaa ay ugu gurmadaan dadka walaalahooda damiirku maanta oo kale inuu shaqeeyaa la rabaa in laisu dhanqadan rabaa dad oo muslimiinaan nahay dad walaalaabaanu nahay maantay bal xoolihii iska daaya waxyaaba aada iyo aadka cabsida ule oo laga baqaya waxay tahay in dadku dhintaan sababto ah nin xoolihii ku noolaa xoolihii hadday dhaafaan oo biyo uusan haysanin oo raashin uu ilmihiisii ku quudiyo uusan haysanin haddi walaalla waxaad bilaabanaysa dadki inay maanta to ay dhintaan abaartaana abaarihi hore waxay uga duwan tahay waa abaar caam ah awal waxaa jiri jirtay in meel abaare hadday ka dhacdo meel kale roob intuu ka doo dadka reemiga ay u guuraan laakiin maanta dadka reemiyigaha ama xoolaha haystay meel ay u duulaan oo ma laha xoolihina waxa weeye lama quudin karaan marka waxyaabaha aan aada iyo aadka hadda uga boganaa waxay tahay in dadku ay dhintaan oo gaajo ama ay u dhintaan ama haraad ay u dhintaan marka dadka fursadda haysta oo ganacsatada ah oo magaalada degan runtii waxaan aada iyo aada iyo aada aan ugu codsan lahaa maanta in qof walba damiirkiisu shaqeeyo oo qof walbaaba uu u gurmado kana qayb qaato wuxuu ku taageeri lahaa dadkaas walaalaheen oo abaartu hayso marka waa le baaqaasna runtii waa soo jeedin lahaa waan wawey waa waa waxawey waa soo jeedin lahaa aada iyo aad hagaag ugu dambeyn markaan usoo laabanay dhinaca dhoofka xoolaha ma aha markii koowaad ama labaad ama saddexaad ee wadamada qaliijka ay xoolaha soomaaliya ku sheegaan inay qabaan xanuuno kala duwan oo ay soo celiyaan ma la oran karaa hadda soo celinta sacuudi arabiya uu soo celiyey xoolaha siyaasad ayaa ka dambeysa mar hadiiba ay maxjar mareen baaritaan mareen tallaal ay mareen oo inta laga kontarool loo diray haddana ay soo celiyeen arrintaasi maxay salka ku haysaa ugu dambeyn
wallahi madarow anigu waxaan dhihi lahaa dadka soomaalida dawladda soomaalidu meel walba anigu waxaan kusoo talin lahaa marka hore horta in bolisiga xoolaha ama siyaasadda xoolaha in ahamiyad weyn la siiyo sababto ah xooluhu waa wax soo saarka ama khayraadka lacagta adag waddanka soo gelaya xooluhu boqolkiiba toddobaatan in ka badan baa si dadban iyo si isugu nool xooluhu marka horta xoolihii waxaa la rabaa in ahamiyad guud la siiyo oo maaragtay ama dhoofkooda ama tayeyntooda ama xanaaneyn-tooda aada iyo aada looga fakaro su-aashaada markaan usoo noqdo maanta ganacsiga iyo siyaasaddu ma kala maarmaan baa layiri waa wax isku xiran waayo marka ganacsigiina maanta waa lagu tartamaya dawlado badan oo xoolaha waxaa jira u dhoofiya wadamada khaliijka sacuudiguna wuxuu kamid yahay wadamada ugu xoolo qaadasho badan marka adigii haddaada diyaarsanayn oo maaragtay siyaasada difaac oo dhoofkaaga xoolaha oo adag oo stronka aan lahayn hadda waa dhici kadhaa dawlado kale in barashar uu ka yimaado waa wax macquula weeye sababtoo ah taas lama dhaliilsan karo ganacsiga maanta tartan ah interest iyo waxyaabo kaloo la kala bedelanayo baa jira qofku markuu wax kaa qaadanayo maanta waa inuu kaa leeyahay interest uu is leeyahay war waddankan intaas oo waxbaa ka qaadataaye muxuu adigiina kaa qaataa siyaasadda aan u dejinayno xoolaheenna aan ka dhigno ahmiyada koowaad aan nusayno waxaan aaminsanahay wadamada khaliijku ayagoo soconaya iyo dhulkeena noogu imaanayaan xoolaha naga gadanayaan
dhegeystayaal haddana xubnihii joogtada ahaa ayaa la soo gaadhay aan ku hormarna xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kooxda caasimada sbain ka dhisan ee real madrid ayaa waxa ay laba iyo eber uga badisay naadiga club football america lagu magacaabo ee qaaradda america ciyaartan ayaa waxay ahayd fifa world club oo labada kooxood ay samafiinaal wada ciyaarayeen ciyaaryahan karen benzima iyo christian ronaldo ayaa golashaasi u suurageliyay waxaana sidaasi kooxda caasimada sbain ka dhisan ee madrid ay iska xadrisay finaalka koobkan nadiga westerham united ayaa ka dalbanaya nadiga manchester united inay helaan ciyaaryahan antonio mershal si ay dimitri bioti ugu wareejiyaan waxaana warkaasi uu yahay mid tababare jose mruno uu si wanaagsan ugu qanacsan yahay si uu u keeno ciyaaryahanka reer faransa ee kooxda westerham u ciyaara isla murino ayaa doonaya inuu dib ugu soo celiyo ciyaaryahanka hor ee bulgariya u dhashay ee dimitri berbatof lagu magacaabo kaasi oo mar nambarka sagaalaad ee kooxda maany uu qaadan jiray murino ayaa doonaya ciyaaryahankaasi inuu dib u soo celiyo nadiga manchester city ayaa doonaya goolhayaha kooxda bonfika anderson morris waxaana ay doonayaan inay ka kaaftoomaan ciyaaryahanka haatan goolka u qabta ee lagu magacaabo cludio bravo kaasi oo qaab ciyaareed liita soo bandhigay kulamadii ugu dambeeyey labada ciyaaryahan ee mizi iyo suwares ayaa go-aan ku gaaray in ay kooxdooda barcelona wakhti dheer u saxiixaan si ay kooxdaasi ugu sii sugnaadaan isla suwaresna waxa uu oggolaaday in uu wakhti dheeriya kooxdaasi u saxiixo si uusan uga tegin naadiga ah everton ayaa wadahadal la bilowday ciyaaryahanka lagu magacaabo morgan shalaren oo naadiga ah u ciyaara manchester united ee ciyaaryahankii hore ee kooxda southampton haatan boos joogta ah kama haysto naadigaasi manyu naadiga tottenham wadahadal ayay la bilaabeen ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda everton rose bakerley lagu magacaabo ciyaaryahanka reer england ayaa dhankiisa doonaya inuu ka tago kooxdaasi tababare arza winger ayaa doonaya wadajir inuu kooxdaasi ugu mideeyo ciyaaryahan julian delexer iyo ciyaaryahan ozil ciyaaryahanka julian delexer waxaa tartankiisa ku jirta naadiga ah baris san german kuwaasi oo doonaya inay ka faa'iidaystaan naadiga yuventusna qiimihii ugu dambeeyey ayay usoo bandhigeen ciyaaryahanka kooxda sevilla stephen ozil lagu magacaabo wadahadalka ciyaaryahankan ayaa waxaa haatan horumar wanaagsan ka gaadhay naadiga yuva kuwaasi oo doonaya inay ka dhigaan beddelka ciyaaryahan bool bogba
xubinta wargeysyaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumara wargeyska daily moll wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay midowda yurub iyo dowladda maali oo gaadhay heshiis ku saabsan soo galootiga qaxootiga waddamadaas yurub oo ambabaxa midowda yurub ayaa heshiis la saxiixday dowladda maali kaasoo loogu talagalay awoodsiinta muhaajiriinta soo laabatay kuwaas oo gaadhay xeebaha waddamada yurub balse codsiyada magagelyadoonka loo diiday waa markii ugu horraysay ee midowda yurub uu abuurayo nidaam farsamo oo dal ka mid ah afrika lala xidhiidhay soo laabashada magagelyadoonka ku guuldaraystay in ay yurub galaan ayaa lagu yidhi hadal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka holland kaas oo saxiixay heshiiska iyagoo matalaya magaca midowda yurub heshiiska lagu doonayo in lagula dagaalamo sababaha asalka u ah socdaalka sharci darrada ah iyo in wax lala qabto dadka ka soo laabtay yurub ee muhaajiriinta ah ayaa arrintaasi maali lagala hadlay heshiiskan ayaa yimid kadib markii shir lagu qabtay magaalada vilena ee waddanka malta markii hogaamiyaasha midowda yurub iyo dhigooda afrika ay isku raaceen in la sameeyo sanduuq lagu duwo dhaqaaladan hal dhibic sagaal bilyan si ay u caawiyaan waxna looga qabto sababaha asalka u ah socdaalka sharci darrada ah markanna waa wargeeska sharqul awsad ee ka soo baxa khaliijka carabta wargeeska ayaa boggiisa hore ku xardhay madaxweynaha waddanka suudaan cumar xasan albashiir oo u hanjabay mucaaradka waddankiisa madaxweynaha suudaan cumar xasan albashiir ayaa uga digay in taliskiisa aan lagu afgembin doonin dhaqdhaqaaqa warbaahinta bulshada oo ay mucaaradku wadaan isagoo la hadlaya taageerayaashiisa magaalada kasaala ee qaybta bari ee dalkaasi cumar albashiir ayaa wacad ku maray in tallaabooyin sharci ah laga qaadayo dibadbaxyada dowladda ka soo horjeeda waxaan idinku cadhaynaynaa in aad u soo baxdaan waddooyinka waxaynu ognahay in aydan iman doonin maxaa yeelay aad baad u og tihiin wixii hore u dhacay taliskana laguma afgebin karo facebook iyo whatsapp sidaa waxaa yidhi cumar xasan albashiir digniinta madaxweynaha ayaa imanaysa sida wargeeska uu qoray maalmo kadib markii ay mucaaradka iyo kooxa u dhaqdhaqaaqa dalkaasi ay soo saareen baaq cusub oo ay ugu yeedheen laba maalmood oo shaqo joojin ballaaran ah oo laga bilaabayo waddankaasi xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
intaa ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii saakiyo dunida subaxnimadan idinkaga imaanaya stuudiyaha daljir ee buuhole intaan isku arkayna barnaamijkan lamid ah nabadgeli